إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع محاضرة وحاو كستابسنية هي شجرة الإيمان يعني جيت كإيمانك آه إلهي وحاو ينو الشاقي inuu markaa tawxiidka ama iimaanku ka dhigan yahay geed wanaagsan ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء marka ilaahay waxa uu sheegay in tawxiidka ama iimaanku ka dhigan yahay geed geedkaasoo si fiican u baxay inuu markaa shabaho geedkaasoo markaa xididadiisu dhulka ay gashan yihiin saraciisuna sare uu u baxay oo xagga sare uu sare ugu baxay weliba markaa midho bixinaaya tu'tii ukulahaa kulla xiinin biidni rabbiha yacni shajarat liimaan saasaa markaa uu ilaahay ku shabahay geed aan markaa midho lahayn ma aha waa geed markaa midho leh oo weliba sanad kastaba dhala oo midho bixiya nebiguna sala allahu alayhi wasalam marka uu weydiiyey asxaabtiisa geedka sifadaa leh cabdillaahi bnu cumar oo inan yar markaa ahaayo aan da'diisu weynayn ayaa wuxuu yidhi qalbigayga waxaa ku soo dhacday inuu markaa geedkaasi uu yahay geed timireedka geedka la yidhaahdo ee timirtu ka baxdo markaasaan dabeedna is idhi sheeg markaasaan waxaan arkay in ragga ay ku jiraan abubakar iyo cumar ay ku jiraan markaasaan ka haybadaystay oo aan iska aamusay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe sheegay oo uu yidhi waxa weeye waa geed timireedka marka taa waxaa laga qaadanayaa inuu iimaanku aanu ahayn shay qalbiga ku kooban ee uu yahay siday ahlusunna waljamaacaba qabaan qawl iyo camal iyo ictiqaad intaba inuu yahay odhaah yacni la odhanaayo caqiido la rumaynaayo iyo camal wanaagsan oo la qabanaayo taasaa waxaa la yidhaahdaa iimaan ayaa la ysku yidhaahdaa intubana waxay gudagelayaan shajarat liimaan ilaahay mu'miniinta awsaafta ay leeyihiin qur'aanka waa inoogu sheegay axaadiista rasuulkana sala allahu alayhi wasalam axaadiis badan baa rasuulku sala allahu alayh wasalam ku sifeeyey sifooyinka mu'miniintu ay leeyihiin marka iimaanku wuxuu keensanayaa camal buu keensanayaa maaha iimaanku wax qalbiga iska yuurura oo aan jidhka ka muuqanaynin afkana ka muuqanaynin ma aha waxa uu ilaahay uu yidhi inma almu'minuuna aladina ida dukira allah wajilat qulubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa lahum darajaat cinda rabbihim wamagfirat warisq kariim ilaahay waxa uu sheegay mu'miniinta sifadoodu inay shan sifo tahay uu aayaadkaa ku sheegay sifaadkaa uu ilaahay mu'miniinta ku sifeeyey waxay u qaybsamaan wax muuqanaya oo xubnaha ka dhacaaya oo qofku ficil ahaan ama fal ahaan u samaynaayo iyo wax markaa qalbiga ku sugan oo aan innaga inoo muuqanayn waa midda koowaadee haddii ilaahay la soo qaado la xuso qalbiyadoodu waa baqayaan marka waa camal qalbi taasi waa camal qalbiga ka dhacaaya haddii aayaadka ilaahay lagu akriyona iimaankoodu waa kordhayaayo waa siyaadayaa oo iimaanka ahlu sunnuhu waxay qabaan inuu iimaanku siyaado oo kordho marna sare u kaco marna hoos u dhaco nuqsaamo waxa uu iimaanku ku kordhayaana waxay tahay waa khayrka samaynta uu samaynaayo qofku markasta uu khayr sameeyo iimaankiisu waa siyaadaya waa kordhayaa markastuu markaa shar sameeyo iyo xumaan sameeyona iimaankiisu waa nuqsaamaya hoos buu u dhacayaa marka waxaa yani habboon in iimaanka wixii kordhinaya ee siyaadinaya lala yimaado oo la yska ilaaliyo waxyaalaha iimaanka nuqsaaminaya taas iyadaabaa markaa habboon waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana haddii aayaadka ilaahay lagu akriyo aayaadkaasi iimaan bay u kordhinayaan wa calaa rabbihim yatawakkaluun allahna waa tala saaranayaan cid kale ma tala saaranayaan tawakulkuna qalbiguu ka dhacaya oo waa in ilaahay lagu kalsoonaado oo isaga la tala saarto maca alahdi bilasbaabi almashruuca aw iljaa'isa iyadoo lala qabo in la qaadanayo asbaabta shareecadu ay bannaysay iyadoo lala imanayo oo aan laga tegayn oo markaad farsamo iyo camal samaynayso waxaa ka soo dhalan doona ee ka iman doona camalkaa wanaagsan ama camalkaa shareecada ku bannaan waa inaad ilahay u tala saarataa waa inaad xooggaaga iyo itaalkaaga iyo xoolahaaga tala saaran waayo dee ilaahayun in la tala saarto weyi xoolahan iyo marka waxyaalahanna wax baaqi noqonayo oo waaraya ma aha waa harhkaa labadiisa gelin oo marna waa imanayaan marna waa tegayaan imise qani ahaabaa fuqaro noqday oo caydhoobay oo kacay marka sidaas aawadeed waa in allah la tala saartaa sababahana waa in lala yimaadaayo sababta sharciga ah waa in lala yimaadaa markuu uba doonaayo ruuxu xalaal ah waa inuu guursadaa dabeedna waa inuu ilaahay tala saartaa wuxuu awoodi karayay markuu sameeyo la yimaado allah waa inuu tala saartaayo awood awooddiisa waa inaanu tala saaran waa inaanu is odhan marka waxa weeye dalmada de adigaa iska awoodi karo yacni waxa weeye tunkaaga iyo tagoogaagay ku jirtaa sidaa waa inaanu is odhan waayo qaar badan oo ka xoog badan baa dhali waayey qaar badan oo ka xoog badan ayaa dhali waayey waa in allah la tala saarta rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam markuu ninkii weydiiye uu ku yidhi miyaan xidhaa hasha mise ilaahay baanu tala saartaa icqilha uma tawakkal marka hore xidh buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam mar labaadkana allah tala saaro yani xadhigga ha tala saaran marka asbaabta sharciga ah ee shareecadu bannaysay waa in lala yimaadaa mar labaadkana allah waa in lagu kalsoonaadaa oo la tala saartaa saddexdaa aayadda hore lagu sheegay qalbigu inuu baqaayo iimaanku inuu kordhaayo allah inay tala saaranayaan waa acmaalu quluub waa shaqooyin qalbiga ka dhacaaya weeyi aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun waa kuwa salaada oogaaya waxaanu ku arsaaqnay ee xalaasha ana wax ka mida baxsanaaya labadaasina waxa weeye waa acmaalu jawaarix waa shaqooyin xubnaha laga samaynayo waa shaqooyin jawaarixda ama xubnaha laga samaynayo wey marka iimaanku ma aha wax qalbiga oo keliya ku sugan ama qalbiga iyo afka oo keliya ku sugan ee wuxuu keensanayaa xubnihiina inay shaqeeyaan oo xagga khayrka u dhaqaaqaan oo xumaanta ka tagaan saasay keensanayaan waa faracii iimaanka ka dhalanayay acmaashu weeyi faracii acmaasha waxa weeye waa faracii markaa ka dhalanayay yacni iimaanka oo asalka ka dhalanayay wa farcuha fi اsamaa tu'tii ukulaha kula xiinin biidni rabbiha ilaahay waxau ihi ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa shantaa umuurood ciddii ku sifowdaa waa mu'miniin iimaankoodu dhab yahay waxay leeyihiin markaa mu'miniintu waxay helayaan lahum darajaat cinda rabbihim wamagfirat warisqun kariim derajooyin ayay rabbi agtiisa ku leeyihiin iyo dembi dhaaf iyo arsaaq wanaagsan iimaankii wuxuu keensanayaa camal oo khayrkii in markaa loo lagu dadaalo ayuu keensanayaa waasuu ilaahay uu yidhi inama almu'minuuna inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah ulaa'ika hum asaadiquun wax kaleba maahe mu'miniintu waa kuwa rumeeyey allah iyo rasuulkiisa dabadeedna aan shakinin oo wax shakiya qalbigooda ku dhicin waa kuwa markaa u jihaadaya ilaahay waddadiisa oo xoolahooda iyo nafahoodaba kula jihaadaya ulaa'ika hum asaadiquun kuwa sifadaa lihi waa kuwa markaa dhabta yacni kuwa run sheegaya weeye ee iimaankoodu dhabta yahay iimaankoodu inuu markaa dhab yahay waxa caddaynaya acmaasha wanaagsan ay la imanayaan ayaa caddaynaya taas yadaba caddaynaya marka camalkii saalixa inuu iimaanku keensanayo ayaa laga qaadanaya camalka xunna iimaanku waa diidayaa oo haddii waxa weeye camal xun qofku is yidhaahdo la kaalay iimaanku waa u diidaya waayo amar buu leeyahay qul bi'sa maa ya'murukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin yuhuudda ilaahay muxuu ku yidhi markay waxyaalo xunxun ku hadleen oo ay sameeyeen waxaa la yidhi waxa iimaankiinu idin farayo ayaa haddaa mu'miniin tihiin xumaatay bimacnaa waxa weeye iimaanku waxaa xun ma faro ayaa macnuhu u dhacaya saasuu dhacaya aayaadka qur'aanka waxaad arkaysaa mu'miniinta iyadoo iimaanka loogu yeedhayo sifada iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu qur'aanka waa ku badan tahay laakiin markuu ilaahay uu yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu ama amar baa ku xiga ama nahyi wax laga reebayaa ku xiga labadaa mid weyn waatuu yidhi cabdillaahi bn mascuud saxaabigii la odhan jiray إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك hadaad maqasho ilaahay oo odhanaya ciddii rumaysayey dhegtaada raarici oo markaa aada u dhegayso fainahu khayru tu'maru bihi aw sharun tunhaa canhu waayo waa laba mid ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa laga reebayaa labadaa mid wey yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi kuwii rumeeyeyow allah iyo rasuulkiisa rumeeya iimaan baa loogu yeedhay iimaanna waa la amray aayaddaasi waxay daliil u tahay iimaanku inuu siyaado oo kordho oo iyadoo ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ayaa haddana waxa la yidhi oo iimaan loogu yeedhay ayaa haddana iimaan la amray taxsiilu xaasil lama ahoo waxay haysteenun lama lahaa yacni haystoo daa'ima waa haysaane ee taana waa koobsanaysaa kororsadana waa koobsanaysaa iimaanka ku daa'ima waa ku jirtaa laakiin iyadoo keliya maahee wuu siyaadaa iimaankuye kororsadoo khayrka siyaadiya taana macnuhu waa u dhacaya aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calىa rasuulihi wاlkitaabi aladii anzla min qabl wman ykfur biاllahi wmalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhiri faqad dalla dalaala baciida marka iimaanka waa in la kordhiyaa naftaaduna waxa weeye ama saray u socotaa ama hoos bay u socotaa iimaanku haddaanu kuu kordhayn oo kuu siyaadayn wuu nuqsaamayaayo hoos buu u dhacayaa naftana haddaanad khayrka ku mashquulin sharkay kugu mashquulinaysaa oo iskama fadhiyayso wa idaa faragta fansab haddaad marka waxa weeye aada camal ka faaruqdo yacni waxa weeye haddana camal kale ku daal ama duca ku daal yacni naftii ha u daynin camal la'aan waayo shaqo la'aan haddaad fadhido nafti ma joogayse xarakaa ku abuurane waxay doonaysaa inay khayrka khayrka markaa xaggeeda kaa jiido oo ay sharka kugu mashquulisay rabtaa adiguna waa inaad markaa la loolantaa oo xagga khayrka aada u jiidaa aayaadka ilaahay uu markaa mu'miniinta u yeedhaayo waa fara badan yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun macno amar bay u dhacaysaa macno nahyi bay u dhacaysaa ay laa taquluu ma laa tafcaluun oo haddii aan nahyi sariixa iyo ama amar sariixa aanu ka daba dhicin macnuhu amar waa isaga noqonaya ama nahyi buu iska noqonaya lima taquluuna maxaa u odhanaysaan ma laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn kuwa mu'miniinta ahey bimacnaa ay laa taquluu ma laa tafcaluun baa macnuhu dhacaya wuxuu ilaahay u yihi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun yakfir lakum dunuubakum wayudkilkum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru wamasaakina طayibatan fi jannaati cadn dalika alfawz alcadiim wuxuu macnuhu dhacayaa acmaashaa wanaagsane iimaanku ugu horeeyo la kaalaya waa amar waa amar la amraayo oo iyadoo yani mu'miniintii magaca iimaanka loogu yeedhay baa la amrayaa haddana iimaankii iyo khayrkii yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa ilaahay u toobad keena tawbad khaalis oo saafiya waa amar baa ka dambeeya ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatu khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna ma yu'maruun kuwa mu'miniinta ahey quu anfusakum nafyihiinna ka ilaaliyo ka dhowra wa ahliikum ehelkiinana ka dhowra naara naar ka ilaaliya naartaasoo waquuduha annaaru walxijaaratu waquuduha annaasu walxijaaratu naartaasoo waquuduha annaasu walxijaaratu waxa lagu huriyaa ee lagu shidaa ay tahay dad iyo dhagxan calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad waxaa naartaa korkeeda ahaaday malaa'ig yacni markaa ad adag oo ciddii la yidhi ciqaaba aan u naxariisanayn waayo maqaamku maqaamu raxma ma aha yani waxaa loo jeedaa waa ciqaab naarta markaa ciddii loo dhiibee la yidhaahdo markaa naarta ku ridoo ciqaaba iyagu waxa weeye amarka khilaafi maayaan uma naxariisanayaan waa xoog badan yihiin waana ad adag yihiin ilaahayna wuxuu faray yani khilaafi maayaan oo ma caasiyayaan marka qofka mu'minkaa iimaanku wuxuu keensanaya naftiisa inuu ku dadaalo islaaxiyo ow khayrka iyo cibaadada iyo camalka wanaagsan uu kula dadaalo oo macaasida iyo xumaanta ka dheereeyo oo hadduu macsi iyo xumaani ay ka dhacdo uu ka toobad keeno kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'ina atawaabuun towbad khaalisa ula yimaado siduu ilaahay ba uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa towbad saafiya yani allah u toobad keena watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun yani marka allah u toobad keena dhammaantiin yani mu'miniintahay allah u toobad keena marka naftiisa marka hore waa inuu islaaxiyaa oo hagaajiyaa oo khayrka u jiidaa oo xumaanta ka maydhaa oo u noqdaa saalixun linafsi mid naftiisu hagaagsan tahay mar labaadka waa inaanu fadhiisan ee waa inuu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo ciddii kale soo raacdaba waa inuu kula dadaala iyagana inuu islaaxiyo hagaajiyo ow naarta uga yeedho quwo anfusakum wa ahliikum naaran waxaa looga jeedaa ka badbaadiya marka la yidhi ehelkiina naftiinna iyo eheladiinnaba naar ka badbaadiya bimacnaa waxaa loo jeedaa wixii naar u sababaya ka dhowroo ka ilaaliya haddii naarta wixii u sababaya ee geyaysiinaya aa ka ilaalisaan waxaa ka dhigantihiin inaad naartii ka ilaaliseen oo ka dhowrteen sidaasaa ka dhigantihin qofkuna hadduu labadaa arrin la yimaado naftiisa hagaajiyo khayrka kula dadaalo cidda kalena inuu wanaajiyo uu doono wuxuu ka baxsanayaa khasaarihii liibaan baanu helayaa ilaahay wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr dadka dhammaantii khasaaray ku jiraan oo waa khasaareen waa guuldaraysteen cidda afar sifale mooyaane khasaaraha si kaamil oo dhammaystiran waxa uga badbaaday cidda afartaa sifo kulansatay ciddii waxa weeye wax ka mida la timi oo asalka iimaanka la timi laakiin wax ka mida markaa ka tagtay oo macaasi iyo fisqi ku dhacday khasaaro dhammaystiran kamay badbaadin laakiin qadarkay nabadgelyada iyo falaaxa iyo hanuunka helayaan waa qadarkay iimaanka kala yimaadeen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun ilaahay waxa uu yidhi kuwii rumeeyey iimaankoodana aan ku khaldin oo ku dheehin wax markaa dulmiya kuwaasi waxay leeyihiin nabadgelyo iyo hanuun bay leeyihiin dulmigaa nebigu wuxuu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam in looga jeedo shirkiga iyo gaalnimada asxaabta qaarkoodna waxay ku fasireen sida cumar ibnu khataab in looga jeedo dulmiga dembi in loo jeedo labada tafsiir laakiin isma diidayaan sida culamada muxaqiqiintu ay caddeeyeen oo sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayimba ka mid yihiin labadu iskama hor imanayaan ee waxaa laga tilmaamayaa nabadgelyo dhammaystiran iyo hanuun dhammaystiran cidda lihi waa cidda dulmi oo dhan ka dheeraatay oo yacni marka waxa weeye noocyadii dulmiga saddexda ahaa noocnaba aan kala iman hadday ku dhacdo macaasida qaarkoodna ka toobad keenaysa kuwaasi waxay leeyihiin alamnu almutlaq ama alamnu alkaamil waalihtidaa'u alkaamil hanuun dhammaystiran iyo nabadgelyo dhammaystiran bay leeyihiin ciddii waxa weeye gaalnimada weyn iska ilaalisay laakiin macaasida iyo fisqiga markaa la timi nooc dulmiyay ku dhaceen nooc nabadgelyaa iyo nooc hanuunana waa haystaan marka labada tafsiir isma caaridayaane waxaa laga tilmaamayaa hadduu gaalnimadii weynaa iska ilaaliyo laakiin dulmigii yaryaraa uu la yimaado bimacnaa dulmigii macaasida iyo fisqiga ahaa iyo madaalimtii dadka uu dulmiyaayey hadduu taa la yimaado yacni asalka nabadgelyo iyo asalka hanuun waa leeyahay laakiin hanuun dhammaystiran iyo nabadgelyo dhammaystiran ma laha waayo waa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cid haddaan laga toobad keenin cidduu doonu u dhaafaa cidduu doonana waa ku ciqaabaa laakiinba haddii lagu ciqaabo naarta ku waari maaye nooc nabadgelyuu leeyahaye janna uu ku dambaynayaa oo naarta waa laga soo bixinayaa sida axaadiista saxiixaynkuba ay tilmaamayaan yukhraju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mithqaalu darratin min iimaan marka waxa weeye nabadgelyada dhammayska tiran iyo hanuunka dhammayska tiran waxa leh cidda marka waxa weeye iimaan dhammaystiran la timi oo dulmi oo dhan ka dheeraatay waana martabo markaysa marka aad iyo aada u weyn oo cadiim ah marka qofkii naftiisa hagaajiye cidda kalena ku dadaala inuu hagaajiyo wuxuu kulansaday awsaafta uu ilaahay ku kulmiyey ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri iimaanka camalka saalixa qur'aanka marar badan baa lagu ladhay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen afar iyo konton goor baa iimaan iyo camal saalixa laysraaciyey oo qur'aanka laysku ladhay sidaa laysugu lamaanayey inay u kala hadhaynin oo iimaan bilaa camali ma jiro iimaan waxa weeye camal marka aanu raacin yani waxa weeye ma jirayo ilaaba ilaa waa inuu camal raacaa ama camalu qalbi ha ahaado ama camalu jawaarix ha noqdee camal xubnaha laga sameeyo ha noqdo ama camal qalbiga laga sameeyo ha noqdee markay ahlu sunnuhu leeyihiin camalku iimaankuu ka mid yahayna waxay u jeedaan camalka saalixa baa loo jeedaayo camallada xunxun ee macaasidii iyo fisqiga iyo gaalnimadii iyo bidcada ahaaday amaba waxyaalaha mubaaxa ee adduunyada marka mubaaxa iska ah aynay shareecadu ina amrin ee aan waajib iyo sunno midnaba ahayni iimaanka kama mid aha iimaanka kama mid aha laakiin gaalnimadu iimaanka waa burinaysaa macaasida iyo fisqiguna iimaankii waa nuqsaaminayaa oo waxbuu u dhimaya marka iimaanku waa nuqsaamaa waxa nuqsaam nuqsaamiya waa in laga ilaaliya waxase ka daran waxa iimaanka burinaya ee lagu gaaloobayo nacuudu billahi min dalik ilaahay baynu ka magan galnay waayo wuxuu markaa nebigu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam dadka qaarkoodu camal falaya inay jiraan oo camalka markaa dadka mu'miniinta ee ahlu jannaha camalkoodoo kale la imanaya fimaa yabdu linnaas sida dadka u muuqata yacni marka ayay sidaas samaynayaan markay ajashoodu ama geeridoodu soo dhawaato soo dhowaato ayaa kitaabkii u hormaraya iyo wixii loo qoray markaasaa khaatimadooda xumaanaysaa oo ay gaalnimo ku noqonayaan ama gaalnimo caddaysanayaan marka allah waa in laga baryaa inuu khaatimada hagaajiyo oo qof walba marka waxa weeye ilaahay baryada uu baryayo waa inuu badiyaa yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik waa inuu yidhaahdaa qalbiyada gedgediyow qalbigayga xagga diintaada u gedi yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa taacatik siduu rasuulkuba u odhan jiray sala allahu aleyh wasalam ka qalbiyada leexleexiyow qalbigayga waxaad u leexisaa xagga taacadaada iyo khayrka yaa waliya alislaami wa ahlihi mastiknii bilislaami xataa alqaaka bih siduu rasuulku sala allahu aleyh wasalam ku dacaysan jiray tacliimu ina baraay quluubtuna waa isgedgedidaa in alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa xadiidka saxiixu siduu tilmaamayo qalbiyadu waxay ku jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid a ilaahay yacni farihiisa ka mid ay ku dhex jiraan bimacnaa ilaahay awooddiisa ayay ku dhex sugan yihiin farihiisaanu ku dhaqaajinaya yuqallibuhaa kayfa yashaa wuxuu u gedgediyayaa siduu doono kayfka iyo qaabka ilaahay farihiisa ugu dhaqaajinaya ilaahay isagaa yaqaan laakiin waa in saa loo rumeeya marka sidaas aawadeed waa inuu cabsida qofku markaa qalbigiisa geliya cabsi waa inaanu is odhan kollay jannaad gelaysa aanu iska qoondaysan waa inuu baqaa waa inuu baqaa mu'miniinta maxaa lagu sifeeyey awsaaftooda waxaa ka mid ah iyagoo khayrkiiyo wanaaggii la imanayay haddana cabsoonayaan oo baqayaan waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila waa kuwa bixinaaya waxay bixinayaan walxaal qalbiyadoodu baqayso ayay bixinayaan waatuu yidhi xasanulbasri isagoo arrinkaa tilmaamaya yacni ina almu'mina jamaca bayna alixsaani waalishfaaq muuminku wuxuu kulansaday wanaag inuu sameeyo ou haddana cabsoodo والمنافق, والمنافق جمع بين الإساءة والأمن يعني منافق روحه كلا صدي إنه وحوي حمان سمايه uu marlabaadkana dhagarta ilaahay iyo cadaabka ilaahay ka aamin noqdo oo ka baqi waayo waa khatar hadduu qofku cadaabka ilaahay ka baqi waayo waxaa ku sugan khaslo khisaalka munaafiqiinta ka mid a sifo sifaadkii munaafiqiinta ka mid a ku sugan dhagarta ilaahay ama cadaabka ilaahay waa inuu ka baqaa afa aminuu makra allah ma ilaahay dhagartiisay ka aamin noqdeen ba layidhi rabbi dhagartiisa ama cadaabkiisa miyay ka aamin noqdeen yani yaanay ka aamin noqon ilaahay cadaabkiisa ilaahay wuxuu yidhi afa aminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun ma waxay ka aamin noqdeen oo ay ka baqi waayeen ilaahay dhagartiisa oo cadaabkiisa ah falaa ya'manu makra allahi ilaahay cadaabkiisa ama dhagartiisa kama aamin noqdo oo kama baqi waayo ila alqawmu alkhaasiruuna kuwa khasaaray mooyaane cidda ka baqi weydaa waa cid khasaartay sidaas daawada aad iyo aad ayay muslimiintii hore u cabsoon jireen oo u baqi jireen waata saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen intay baqeen ayay waxay yidhaahdeen laytanii yani markaa kuntu shajaratan tucdab sida abu dhar saxaabigii la odhan jiray alla geed la goosto maa noqdo oo saxaabi ah saxaabtii rasuulka ka mida sala allahu alayhi wasalam maa noqdo geed la goosto laytanii shajarata shajaratun tucdad maa noqdo shajaratan tucdad geed la goosto maa noqdo qaar kale saas i la eg waxay markaa odhan jireen alle camalkayga aan sameeyey yaa waxa weeye isu jara oo bimacnaa iska dhiga waxa weeye khayrna aan jannana aan igu siin naarna aan igu gelin aad bay u baqi jireen waatuu markaa yani yidhi ibnu abi mulayka taabiciga la odhan jiray adraktu halaaiina min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam kulluhum yakaafu nifaaqa calaa nafsih bukhaari baa saxiixiisa ku soo aroorinaya waxaan soo gaadhay buuri soddon asxaabtii rasuulka ka mida sala allahu alayhi wasalam oo soddonkaa dhammaantood naftooda waxay uga baqi jireen munaafaqnimo allahu akbar soddonkaasiba waxay naftooda uga baqi jireen munaafaqnimo oo waxay is odhan jireen armaa munaafiqiin tihiin waata uu yimi saxaabiga xandala la odhan jiray nebiga ayuu yimi sala allahu aleyh wasalam markaasuu ya rasuul allah naafaqa xandala xandala waa munaafaqoobay nifaaq buu ka baqaya isagoo xandala ka baqaya saxaabiga la yidhahda ya rasuul allah naafaqa xandala xandala munaafaq buu noqday waa maxay buu yidhi dabeedna wuxuu u sheegay markuu nebiga la joogo sala allahu alayh wasalam nebigu wacdiyo inuu baqo oo ooyo markuu reerkiisa u tagana inuu marka waxa weeye ilaawo oo iskaga mashquulo oo dikrigii ka mashquulo iyo xuskii ilaahay xusayey marka nifaaq buu ka baqaya waatuu cumar bnu lkhataab u tegi jiray xudayfat ibnulyamaan uu ku odhan jiray xudayfow waxaad iga warantaa munaafiqiintii nebigu kuu sheegay kuu sheegay ma ka mid ahaa cumar ibnu khataab baa naftiisa munaafiqnimo uga baqaya allahu akbar markaasaynu inagu nafteenna uga baqi mayno munaafaqnimo ee waxaa laga yaabaa dhagartii ilaahay inaynu ka aamin noqono inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun taabiciga la yidhaahdo xasan albasri waatuu yidhi man lam yakaf innifaaqa fahuwa munaafiqa kaan munaafiqnimada ka baqin isagaaba munaafiqa marba hadduu munaafiqnimada ka baqi waayey oo ka werweri waayey isagaaba munaafiqa waatay muslimiintii hore qaarkood ay odhan jireen haddaan ogahay hal sujuud in layga aqbalay waxaan jeclaysan lahaa inaan dhinto laakiin waxaanan isku hubin hal sujuud in layga aqbalay baan is baanan isku hubin xasano qura in layga aqbalo aanan isku hubin qaarkood waxay yidhaahdeen iyagoo carafo ay joogaan ayaa waxaa ku dhacday fiqa cabsibaa qabatay markaasuu wuxuu arkay dadkan ilaahay u tadarucaya baryaya isaguna dadkaa ooyayay marka allah baryayuu ka mid yahay markaasuu wuxuu yidhi haddaanan ku jirin waxaan is odhan lahaa waxalla waxaa carafa maanta taagan waa loo dembi dhaafa laakiin marba haddaan anigu ku jiro waa dhici kartaa qaar aan loo dembi dhaafin inay ku jiraan sidaasay nafahooda u baqi jireen mid kale wuxuu yidhi waxaan tiriyey cimrigayga intaan dembi la imi hadda waa cimrig oo dhan maalin maaha bilna maaha sanadna maaha dhowr sanana maaha cimrigayga intaan dembi sameeyey baan tiriyey markaasaa waxay noqdeen shan iyo afartan dembi innaga maynoo tirsan yihin dembigeennu maalintii intaynu dembi la nimaadnaan inoo tirsanayn mana xisaabino de asalku waa in la xisaabiyo xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu wazinuu qabla an tuusanuu naftiina xisaabsha ayaa cumar laga soo wariyey intaan laydin xisaabin ismiisaama intaan laydin miisaamin war khayrkaaga iyo sharkaaga iyo maa badan war camalkaagu siduu yahay watazayanuu liyawmi alcardi alakbar maalinta bandhiga weyn u diyaar garooba waa maalinta qiyaamadeed wuxuu yidhi cimrigayga waxaan dembi la imay baan xisaabiyey waxay noqdeen shan iyo afartan dembi dembigii kastaba boqol kun oo goor baan ilaahay dembi dhaaf ka weydiistay oo istikfaar kala imi hadda waa boqol kun mid kastaoo shan iyo afartankii ka mid a haddana wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa in laygu cadaabo oo in layga aqbalay de waxa weeye ma hubo waa siday u warwarayeen ee u baqayeen maanta waxaa laga yaabaa midkeen hadduu xajka tago inay inaynu idhaahno dembigii mulku baa ka soo siiyey aynu iska xisaabsanno in la aqbalay kamana warqabno xajkeennu inuu maqbuul yahay iyo inaanu ahayn kama warqabno xajkeennu inuu maqbuul yahay iyo inaanu ahayn ee dembigii waa soo maydhoo muluk baan ka soo idhi baa laga yaabaa inaynu iska nidhahno marka mu'miniintu maxay samaynayaan waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah waa kuwa marka waxa weeye bixinaaya waxay bixinayaan iyagoo qalbiyadooduna baqayaan oo ay ka baqayaan in laga aqbali waayo weliba xadiis aayaddaa fasirayaa jira oo imaam axmed musnadka ku soo wariyey sheekh albanina uu taxsiiniyo u yidhi waa xadiis xasana oo nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha ayaa weydiiso waxay ku tidhi rasuulka ilaahayow kuwan uu ilaahay uu yidhi wa quluubuhum wajila aladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila ma waxa weeyaan waa kuwa sinaysanaye wax hadaya miya ee khamriga cabaya camaladaa xunxun ma kuwa la imanaya kuwan cabsoonaya baqaya markaasuu rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam laa yaa binta sidiiq ki kii rumaynta badnaa tuu dhalay ey marka ma aha sidaas ma aha sidaas ma aha waxa weeye waa cid soomaysa oo salaadaysa oo sadaqadaysanaysa wayakhaafu an laa yutaqabbala minhu isagoo waxaasoo khayra samaynayu wuxuu ka baqayaa in laga aqbali waayo xadiiskaasina aayadda tafsiirkeeda nas buu ku yaho waa ku cad yahay marka waxa weeye waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo qofku muxuu ka shakinayaa qabuulka camalka la aqbalayo dee wuxuu uga shakinayo waxa weeye siduu ilaahay rabay inaad ula timi yaqiin kuma qabtid yaqiin kuma qabtid siduu ilaahay rabay inaad ula timi ta kale camallo kaleoo ka baxsan baa laga yaabaa qabuulka markaysagaa inay yani baajiyaan nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayhi wasalam macaasida qaarkood waxay sababi kartaa acmaasha saalixaadkaa qaar ka mida in la aqbali waayo oo waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man ataa caraafan fas'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla ruuxa curaafayste u taga oo dabeedna wax weydiiya salaad lagama aqbalo afartan habeen hadda waa su'aalay maba rumaysan ee wuxuu yidhi faaliya hana rumaysan hana beensan ya hana rumaysan hana beensan buu yidhi waa iska weydiiyey istifaadaan u weydiinayaa uu doonayo inuu ka faa'iidaysto o u weyneynayo ta noocaasi waxay keensanaysaa in salaad laga aqbali waayo afartan habeen iyo afartankooda maalmood wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu alay waslam idaa abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaat haddii waxa weeye addoonku baxsado salaad lagama aqbalo waxaynu uga jeednaa macsidu waxay sababi kartaa bacdu almacaasi in acmaasha saalixaadka wax ka mida la aqbali waayo taasay sababi kartaa sidaas ayay sababi kartaa markaa sidaas aawadeed qofka muuminkii waa inuu baqaa oo waxa weeye uu ka baqaa dembigiisa uuna ka baqaa in waxa weeye markaa camalkiisa laga aqbali waayo labada mid walba waa inuu ka baqaa wayakhaafu an laa yutaqabala minhu sida rasuulkuba yidhi sala allahu aleyh wasalam iimaanka khisaalkiisa iyo noocyadiisuna waa fara badan yihin oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau yihi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah waxa ugu sarreeya qawlu laa ilaaha ila allah aa iimaanka ugu mudan oo ugu sarreeya wa adnaaha imaadat aladaa can iariiq waxaana ugu hooseeya waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya yani iimaankay ka mid tahay laakiin gobollada iyo qaybaha iimaanka waa ugu hooseysaa laakiin waa ka tirsantah iimaanka marka xubnaha khayrka laga samaynayaa iimaanka waa ku jira waalxayaau shucbatu min aliimaan inshoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah weeyaan baa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam marka iimaanku waxa weeye shay keliya inaanu ahayn ashyaa badan oo markaa mutacadida oo laysu geeyey baa iimaan laysku yidhahdaa diintoo dhanna iimaankay soo guda gelaysaa marka nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam walxayaau shucbatu min aliimaan yani xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida weeye marka iimaanku inuu gobollo ka kooban yahay oo qaybo badan ka kooban yahay baa laynoo sheegay qaybahaasoo laysu geeyo majmuucooda ayaa laysku yidhahdaa iimaan ama xadiiska uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharih waxaa loo jeeda arkaanta iyo tiirarka uu iimaanku leeyahay laakiin iimaanku lixdaa tiir waa ka guda ballaaran yahay oo diintoo dhami iimaankay soo guda gelaysaa iimaanka ayay soo guda gelaysaa oo shay kastoo khayr oo la samaynayaa iimaanku ku jiraa shay kastoo shar oo laga tegayaana iimaankuu ku jiraa saas aawadeed baa iimaanka camalo badan loo n sababtooda markaa loo nafiyey iimaanka loo nafiyey oo loo diiday oo la yidhi qofka caynkaas sameeya iimaan ma laha qofka caynkaas sameeya iimaan ma laha laa iimaana liman laa amaanata lah kaan ammaano lahayn iimaan ma laha wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu jaaruhu bawaa'iqah ilaahay baan ku dhaartay ma rumayn kaan dariskiisu ka badbaadin dhibaatadiisa marka qofka waxa weeye yani haddii dariskiisa uu dhibaateeyo yani iimaankiisu waa naaqis oo iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ku ahaa lama iman oo iimaankiisii waxa uu u dhiman qayb weyn baa u dhiman waxa uu yahay mid markaa loogu goodiyey naar buu yahay ruuxaas ilaahay dadka markaa mashiicadiisa hoos yaalla hadduu doonana cabsinayo hadduu doonana cadaabayo hadday ka toobad keeni waayaan sidaa ku dhintaan ayuu ka mid yahay laa iimaana liman laa amaanata lana waa saas ilaahi kaan ammaano lahayni iimaan ma laha bimacnaa iimaankii kaamilka ahaa ee waajibkaha baanu lahayn min ahli lwacdi ma ahe waa min ahli lwaciid waa kuwa naarta loogu goodiyuu ka mid yahay baa loo jeedaa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wawaladii wannaasi ajmaciin axadkiin iimaan laga heli maayo ilaa waxa weeye aan noqdo buu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam mid xaggiisa looga jacayl badan yahay yani naftiisa iyo ehelkiisa iyo dadkao dhan ba ilaa waxaway cid walba uu iga jeclaado xataa naftiisa dee iimaan lagama helin bimacnaa iimaankii kaamilka ahaa ee waajibkaha baan laga helin waajib uliimaan aanu xasilin hadduu nebiga sala allahu aleyh wasalam necbaado ama shay shareecadiisa ka mida uu naco oo iyada la coloobo waa gaalnimo dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum id waa kufri shay shareecada ka mida inaad la colowdo maaha shaygaasi hadduu xataa yahay sunne oo aad la colowdo waxay noqonaysaa waxa weye gaalnimo oo bukdi iyo nacayb iyo cadaawad aad u qaado laakiin karaahiyada dabciga ku sugan qofka naftiisu ay xoogaa mashaqada iyo dhibaatada yaro karaahiyaysanayso laakiin sharci ahaan shaygii u jecel yahay taas iyadu waxba waxba yeeli mayso kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum waxufat iljanatu bilmakaarih saasuu rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam waa karaahadii dabciga taasi laakiin waxa weeye mid markaa waxa kasabi ah oo siyaado aho colaad iyo nacayb ah oo shaygii waxa weye la dagaalamayo la coloobayo taas iyadu waa ka duwantah waa gaalnimay noqonaysaa laakiin haddii waxa weye nebiga sala allahu aleyh wasalam mana ma necbaa laakiin jacaylkiisu waxbaa u dhiman oo waa naaqis oo cidaanu uga yani markaa cidaanu ka jeclayn baa jirta markaasoo kale wuxuu noqonayaa waa min ahli lwaciid oo iimaankii waajibkaabaa ka maqan asluliimaan haba haystee asalkii inuu naarta ku waaro uu kaga badbaadayay haba haystee yani waxa weeye miduu ciqaab ku mutaysanayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa uu gudagelayo ayaa markaa ku sugan naqsi baa ku jira marka waxa weeye yani laa yu'minu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waalidih wawaladihi wannaasi ajmaciin waxaa looga jeedaa waajib liimaan baa ka maqan iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ahaa baa ka maqan kaamilka marka leeyahay loogama jeedo mid mustaxab ah waxaa laga tilmaamaya waajib liimaan iimaan qofka ka maqnaanshaha uu ka maqan yahay lagu ciqaabi karo ayaa looga jeedaa shay kastoo camali inuu iimaanka soo gudagelayana oo khayr ahina aayaadkii iyo adiladii iyo axaadiistii aynu sheegnayna daliil bay u tahay daliilo kaloo badanna waa jiraan oo waasuu rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcaf liimaan camalkii saalixa hadduu yaraado iimaankaasi wuxuu noqonaya adcaf min hayrih mid waxa weeye ka iimaanka kale ka waabsan buu noqonaya mid iimaanka kale ka waabsan ayuu noqon karaa hadda laakiin in la yidhahdo adcaf liimaan iyo daciif liimaan waa kala duwan tahay qofku inuu awoodi kari waayo munkarkii inuu gacan iyo af ku bedelo gacan iyo afba wax qudradiisa iyo awooddiisa ka baxsan weeye marka daciiful iimaanku ma noqonaye laakiin kii awoodi karay ee gacanta markaa ku furiyey isagu gacanta ku bedelay amaba afka ku bedelay yani waa ka ajar yar yahayoo isaga iimaankiisu waa ka waabsan yahay adcaful iimaan asaxu shayin fi lbaab baa looga jeedaa oo kale waa saxiix lagama tilmaamayo misaalkaas talabatul cilmigaa fahmay laakiin misaal aa wada garan kartaan haddaan misaaliyo ama tusaaleeyo waxay noqonaysaa laba oday oo gaboobay haddii la hebel iyo hebel iyo maa yar midna waxa weeye toddobaatan buu gaaray midna sideesankaba waa dhaafay markaase war maxay isku soo ceshay hebel baa ka yar hebel hadda hebel miyaa la yidhi waa yar yahay haddii la yidhaahdo marka la yidhahdo hebel waa ka yar yahay hebel oo labadaa oday labaduba ay yihiin de waxa weeye miyaa yaraansho loo sugay marka uu da' yar yahay de maya waxaa laga tilmaamaya kan marka loo eego nisbadiisunbuu ka waafsan yahay dee adcafulimaanna saasaa looga jeedaayo kii waxa weeye awoodi karay ee khayrkii marka waxaweye gacan ama af kula yimi ee ku xaqiijiyey ee markaa munkarkii iyo xumaantii gacan ama af ku bedelay ee dariiqadii sharciga ahayd u raacay asharka uu helayo waa ka waabsan yahay oo iimaankiisuna waa ka yaro waabsan yahay kaa laakiin waa daciifuliimaan lagama wado oo loogama jeedo waxaa laga yaabaa kamiluliimaan inuu yahay oo de waxaweye aslul ajri waxaaba dhici kartaa hadduu waxa weeye awoodi kari waaye uu niyadiis iyo qasadkiisuna kaamilkoo dhammaystiran tahay wuxuu kari karayana uu la yimi ajar marka waxa weeye asl asalka ajarka xagga mudaacafadu ha dambaysiya labalaabkuye in ajarka markaisaga ajarka ajar lamida loo qoro in loo qoraabaa laga yaabaa siday ahlucilmigu sheegaan marka waxa weye calaa kulli xaal khayrka iyo iimaanka in lagu dadaalo weeye geedka iimaankana waxa weeye waa in markaa yani sidii marka loo beeri lahaa yani marka loo yani marka waraabin lahaa ee khayrka loogu waraabin lahaa ee marka waxa weeye loogu dadaali lahaa loo ilaalin lahaa ee waxa nuqsaaminaya ama waxyeelaya amaba sababaya inay qallasho geedkaasi uu qallalo yani marka waxa weeye waa in lagu dadaala in laga ilaaliyo wixii markaa sababaya inuu qallalo waa in marka waa laga ilaaliya wixii sababaya inuu koro oo markaa siyaado oo sii markaa kordhana waa in lagula dadaalaa xanaanayn bay u baahan yahay iimaankuna waa saasoo kale wey yani rabbayn iyo ilaalin buu u baahan yahay in la dhowraa buu u baahan yahay waxa nuqsaaminaya in laga ilaaliyo u baahan yahay waxa burinayada hadalkeeda badaa gaalnimadu iimaanka waa burinaysa oo qofku waxa weye wuxuu ku gaaloobi karaa kelmaduu yidhi wuxuu ku gaaloobi karaa camaluu sameeyey wuxuu ku gaaloobi karaa ictiqaad markaa qaldana uu rumeeyey wuxuu ku gaaloobi karaa marka isaga waxyaalihii waajibka ay ahayd in la ictiqaadiyo uu ka shakiyo sida inuu is yidhahdo waxa weye wasalo qiyaama ma jira oo shaki hadduu ka galo nacuudu billahi min dalik waa gaalnimo waa kaafirun billah buu noqonaya kelmadu afka ka yidhi oo kaftan iyo wax lamida uu lahaa wuu ku gaaloobi karaa ama uu ilaahay caayey ama rasuulkiisa caayey ama uu diinta islaamka caayey ama nebiyada uu caayey ama malaa'igta uu caayey ama shay shareecada kamida uu caayey oo aflagaadeeyey oo dhaleeceeyey waxay noqonaysaa gaalnimo qul abillahi waayaati warasuulih kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum baa idhahay adilada laynoogu sheega waa badan tahay waxyaalo badan baa lagu gaalooba waa in markaa la aqoonsadaa waxa lagu gaaloobo si laysaga ilaaliyo waxa lagu gaaloobo waa in la aqoonsadaa si laysaga ilaaliyo laysaga dhowro hayadaa waa in loo aqoonsada waayo qofku haddaanu garanayn waxa lagu gaaloobo waxaa dhici karta isagaan garanayn inuu talaq iskaga yidhahdo oo iskaga dhaco ayaa dhici karta markaa si ayna taasi u dhicin oo uga taxadiro waa inuu aqoonsadaa wuxuu ku gaaloobayo si uga taxadiro isaga ilaaliyo waayo arrinka noocaas aad iyo aad buu ukhatar badan yahay marka qadarkaas baynu ku kaarsoomeyna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk